إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gaalo caddaana ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaala magaalada minneabolis ee dalka maraykanka dowladda federaalka ah ayaa ka baroortay sargaal iyada ka tirsanaa maraykankana u shaqaynaya kaasi oo xarakada shurabowil mujaahidiin ku dishay muqdisho waaliga walaayadii islaamiga ah ee galgaduud oo booqday deegaanka budbud uu maalmo ka hor ka dhacay dagaal lagu xasuuqay askarta dowladda federaalk ayaa sheegay in deegaanka dib loogu celiyey ku dhaqanka shareecada islaamka nabadoonnada gobolka shabeellada dhexe ayaa ka hadlaya weerarkii lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalk ee masagawaay budbud iyo sidoo kale isdaarkii laga soo saaray dagaalkii galcad dadweyne fara badan oo ku dhaqan degmada saakow ayaa habeenkii xalay goob fagaaro ah waxay ku daawadeen filimkii dhowaan ay soo saartay ee mu'asasada alkataayib kuwaasi oo kale ahaa dagaaladii budbud iyo galcad إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan gaalo caddaana ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaala magaalada minneabolis ee dalka maraykanka masaajid ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee waddanka maraykanka ayaa waxaa ka dhacay weeraro ay gaalo xag jiriina ku qaadeen masaajid ku yaala magaaladaas jelaani xuseen oo xilka haya hay-ad sheegatay inay u dooda muslimiinta ku nool magaalada minneabolis ayaa ka waramaya hortaagana misr raxmaan raxma oo maanta annagu iyo culummo kale joognay annagoo ku dhex jirna ayay noqotay in qof inoo yeero nagu yihahdo masaajidkii baa gubanaya annagoo ka nimaannay oona hadal ku hayna masaajidkii ka ku yaalay oo shalay nin caddaan intuu imaada rabay inuu gubo alxamdulilah kumuu yani runtii kuma guulaysan laakiinse dhaawac weyn iyo runtii ayaa noqon lahayd wuxuu keenay jarikaan weyn roob in meshuu guba haddana weli baadhitaankii baa socda dabaqa saddexaad buu ayaa ka gubtay masaajidka dhaawacii iyo wixii gaaray masaajidka weli lama hubno laakiinse waxaan rajaynaa insha allah inay noqoto mid khafiifa naxdin weyn baa maanta nagu dhacda anagoo meesha ku jirno inay gubanayso inkastoo baaritaankii ayna caddayn hadda waa suurtagal inay labadaas ku xidhnaan karaan laakiinse hadda ma hubno taasaan hadda rabnaa gaarahaan sid hay-adaha nabadsugoda inay runtii culays ay saaraan sidoo kale jamaal cusmaan wuxuu isagana ka mid yahay dadka ku dhaqan magaalada minneabolis wuxuu ka waramayaa weerarka ay gaalada caddaanka ah ku qaadeen masjidka walaal maanta waxaan joognaa majaajiraxmaan dab baa qabsaday marka communitigu aad bay u gelgelan tahay saad ogtahay xalayna dab baa qabsaday moolka masaajid ku yaala marka walaahi waa arrin lala yaabo xalay waa aragnay ninkii gubay nin caddaanuu ahaa oo taatuule oo soo galay booliiska ayaa arrintii galay investigation bay bilaabeen f b i da ayaa gashay saastaa uga soo baxnay annagoo maanta xataa arrintii ku jirna oo everensigii waxa ay baarayaan ayaan waxaan maqalnay masjidkii raxmaan oo qabsaday dab marka asagana hadda baaris bay ku jirtaa marka communitiga aad iyo aad bay u gelgelan tahay arrin khataraana jirta oo laga baqayo in la gubo meelaha neo islaamofobiyada ama islaamnacaybka mar walba way jirtaa xilliguu xataa madaxweynaha donald trump joogay aad iyo aad baa communitiga loo ataagaray jiray hadeertaana mataqaana ataagii waxaa moodaaba inuu nagu soo batay wallaahi waxa koosgarayna lama yaqaano laakiin islaam nacaybku mid tegaysa ma aha laakiin ciidanka minneabolis bolice chiefka oo haddana la jooga iyo madaxda minneabolis iyo dhammaan f b i-da iyo a t f kuway dhahaanba way la socdaan arrintaan arrin serious ay u qaadanayaan waana crime federaal ah marka waxaan ku baraarujinaya ummadda soomaalida inay qof susbishon hadday arkaan oo la gelaya gaas masaajidka ama dhibaato u gaarsi inay soo sheegaan ka wacaan shalay saan maqlay ninkii waana aragnay fideoga ninkii tuunafoorka karameel soo galay gaas buu watay masaajidkuu galay musqushuu galay gaas buu ku daadiyey laydkii buu ku daaray wuuna cararay marka arrintaasoo kaleeto waxaan u baahannahay ummaddu inay fijignaadaan oo loo digo qof suspicious in la waco weerarada ay gaalada xagjirintaha ku qaadayaan masaajida ay muslimiinta ku cibaadaystaan ayaa kusii kordhaya waddanka maraykanka dowladda federaalk ayaa ka barooratay sarkaal iyada ka tirsanaa maraykankana u shaqaynayay kaasi oo xarakada shabaabul mujaahidiin muqdisho ku dishay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya taliya xigeenkii howlgallada wasaaradda gaashadhigga dowladda federaalka islamarkaasina ahaa madaxa howlgelinta ciidamada danab la yidhahdo ee maraykanka ku shaqaysto cabdicasiis maxamed maxamuud ayaa shalay waxaa lagu aasay gudaha isbitaal madiina ee magaalada muqdisho kadib markii uu dhintay dhaawac halis ah oo ay gaarsiisay xarakada shabaabulmujaahidiin ninkan ayaa dhowr maalin waxa uu ku jira isbitaalka iyadoo dhakhaatiirtu xaaladiisa ay ka dayrinayeen ninkan ayaa waxyaabaha uu qaabilsanaa waxaa ka mid ahay hagidda diyaaradaha darooniska ah ee lagu duqeeyo dadka muslimiinta ah kuwaas oo ay leedahay dowladda maraykanka sidaas oo ay tahay saraakiisha maraykanku dhaawaciisa kuma soo booqan isbitaalka uu ku jiray iskumana dayin in dibadda ay u qaadaan maadaama xaalkiisa aan dalka wax looga qaban karin tanina waa dhabaha uu maro nin kasta oo shisheeyaha u adeegaya oo calooshii uu shaqaysta ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka iyo xildhibaano iyo saraakiil ayaa waxa ay ka qayb galeen aaska ninkan wejiyadooda waxaa ka muuqata murug saa'ida maadaama uu boos muhiima iyagu u hayay geesta kalena uu daacad ahaa saaxiibadooda maraykanka sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo la yidhahdo siciid cabdiraage ayaa waxa uu ka warramay qofka uu yahay ninka ka dhintay cabdicasiis wuxuu ku soo biiray oo mataqaanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya yacni oo koorsadii tobabarka koowaad uu u aaday waddanka yuganda cabdicasiis taariikhdiisa yacni markii aan ka hadalno laguma soo koobi karo wakhtigan hadda aan joogno laakiin waxaan rabnaa in yar inaan dadka uga sii faa'iidayno cabdicasiis tobabarrada wuxuu ku soo qaatay waddamo kala duwan sida hore aan iigu sheegay yuganda maraykan iyo waddamo kale etoobiya waddamo badanuu ku soo qaatay aan halkan lagu soo koobi karin cabdicasiis wuxuu ka soo shaqeeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya meelo kala duwan sida taliska guud oo markuu tobabarka ka yimid taliska guud uu ka shaqeeyey kadib muddadii ugu dheerayd wuxuu ka shaqeeyey turkisom oo uu ka qayb qaatay dibudhiska iyo mataqaanaa mataqaanaa reformka ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu ahaa sargaal firfircoon shaqadiisa gudanaya
mid ka mid a xildhibaanada aas ka qayb galay ayaa isaguna goobta ka hadlay
laba beri ka hor waxaan isugu tagnay anigoo xildhibaana iyo xildhibaanka qaaska ah ee sargaalka geeriyooda cabdicasiis isbitaalka xoogga oo aan lala kulannay maamulka isbitaalka iyo dhakhtarka isbeshalka oo asaga qaabilsanaa aan kala hadlayna arrintiisa iyo sidii dibadda loogu qaadi lahaa dhakhaatiirta waxay ribood nagu siiyeen maamulka isbitaalka in xaaladiisa ayna waxba iska bedelin aad garaaba u yahay uuna diyaarad xamili karin ilaa uu xaaladdiisa stable naqoto inaan la qaadi karin marka waxaan u sheegaynaa soomaalida iyo qaraabaodo dhan ehelka inay ku qancaan dowladda dadaalkii ugu darnaa ugu sarreeyey heerka ugu sarreeyey qabatay diyaarado badanaa loo soo kareeyey oo diyaar u ahaa inay qaadaan markay xaaladdiisa fiicnaato ajashan lama celin karo marka dowladda iyo familka iyo qaraabadoo dhanba dadaal ma yaraysan afar laadsaa waxaan joognay isbitaalka waxaan la hadlaynay dhakhaatiirtiisa xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxay ugaarsataa madaxda iyo xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ah si gaar ah xubnaha muhiimka u ah shisheeyaha sida jawaasiista iyo kuwa shaqooyinka kale ee waaweyn u qabta waaliga walaayadii islaamiga ah ee galgaduud oo tagay deegaanka budbud oo maalmihii lasoo dhaafay uu ka dhacay dagaal lagu xasuuqay askarta dowladda federaalk ayaa sheegay in deegaanka dib loogu celiyey ku dhaqanka shaneecada islaamka mahad ayaa qodobkaas faahfaahinaya sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo booqday deegaanka budbud iyo goobtii uu dagaalku ka dhacay ayaa ka waramay isagoo dul taagan meydadka askartii dowladda federaalk ee halkaas lagu xasuuqay weerarkii cuslaa ee halkaas ay kusoo qaadeen ciidanka mujaahidiinta iyo raadadka muuqda ee uu reebay dagaalka
waxaan taagannahay maanta goobtii malxamadii weynayd macrakadii weynayd ka dhacday oo tuulada budbud ama deegaanka budbud ayaan taaganahay macrakadaas runtii cadowga ilaahay laga jibiyey oo haziima iyo jab weyn meesha ka raacay meeshaasaan taagannahay waxaan joognaa goobtii dagaalka ka dhacay raadkeedii iyo aahaarteeda dagaalkii iyo hardinka ahaa oo runtii xaggii baadilka u dhaxeeyey nagu taagannahay waxaa halkan yaalla gaari beebe ah oo mujaahidiinta ay gubeen dagaalkii gudihiisa ay ka gubeen waxaa halkan kale yaalla gaari buuyad ah waxaa kale halkan yaalla cabdibilyaal ilaa saddex ah oo ayaga dagaalka intuu socday la gubay ayaa halkan ka muuqda ee gawaari kale isagoo hadalkiisa sii wataayuu sheegay in budbud dib loogu soo celiyey ku dhaqanka shareecada islaamka islamarkaana uu maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab gacanta ku hayo wuxuuna dadka deegaanka ugu baaqaynaya iska aasaan meydadka askarta dowladda federaalka iskana fogeeyaan si aysan cudur uga qaadin
waxaan rabnaa marka inaan dadka muslimiinta aan la wadaagno amaan u sheegno maanta deegaankaasi codowga hadday dhihi lahaayeen ama si kale ay u sheegi lahaayeen in goobtii alaabtooda ay ugu carareen oo maaragtay hubkooda u yaallo inaan maanta aan taagannahay oo mujaahidiinta ay joogaan ee dadka muslimiinta bulshada ah runtii nabad ay dareemayaan waxaa kale meesha yaala jusastooda iyo baktigooda iyo amwaadooda maaragtay ay ka carareen ay yaallo marka waxaa loo baahan yahay in dadka muslimiinta ah aagan degan oo u dardaarmaynaa inay iska aasaan iska asturaan kuwa maaragtay meesha curkooda iyo baktigooda ay iska dheereeyaan maadaama xurmad waxa la yidhaahdo aan lahayn laakiin urkooda iyo maaragtay cuduradooda ay ka dhalan lahaa in layska fogeeyo ayaan u dardaarmaynaa ugu dambayntii wuxuu farriin u diray askarta kale ee dowladda federaalka iyo mooryaanta macawisleyda ee ay suuragal tahay in mar kale lagu soo siro inay kusoo duulaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka wuxuuna uga digay inay maraan dhabbihii ay ku baxeen saaxiibadooda waran halka uu maanta taagan yahay ee budbud waxaan kale rabaa inaan idhaahdo kelimo murtadiinta nool hadda joogto weli soo taagan weli u hanqalteegaysa inay gaalada u shaqeeyaan inay maaragtay islaamka ay la dagaalamaan in dhololka amniga ee nabadda ah ay khalkhalgeliyaan weli u taagan waxaan leenahay ka toobakeena falka aad ku jirtaan waxaad ku jirtaan runtii dembiyaal waaweyn aad ku jirtaan gafafyo khalad badan aad ku jirtaan kown waxaa ka mid ah inaad la dagaalamaysaan ilaahay diintiisii inaad fasaad aad faafinaysaan ayaa ka mid ah oo taasna ilaahay subxaana wa tacaala dhulkan isagaa abuurtay oddoommaa isagaa keenay wuxuu u sameeyey intaas dhan in isagaa la caabudo oo la raaligeliyo maaragtay wamaa khalaqtuljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaahay oddoommaha dhan sidaas caddaan mido ugu talagalay waddadaas waa ka leexateen ilaahaygii idin abuuray ka caasiseen dagaalkii budbud ayaa lagu dilay konton ka mid ah askarta dowladda federaalka waxaana lagula wareegay kow iyo toban gaari oo qaarkood dab la qabadsiiyey ayadoo sidoo kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen saanad milatari oo aada u fara badan dhawadoonada gobolka shabeellada dhexe ayaa ka hadlaya weerarkii lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka ee masagawaaya budbud iyo sidoo kale isdaarkii laga soo saaray dagaalkii galcad maxamed ciise ayaa faahfaahinaya weerarkii lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka ee ka dhacay galcad budbud iyo masagawa ayaa waxaa ka hadlay nabadoonada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxay sheegeen in dagaalkan uu yahay mid shareecada islaamka lagula dirirayo iyagoona baaq kala duwan u jeediyey qabaa'ilka soomaaliyeed iyo waalidiinta dhalay ciidamada shareecada islaamka la diriraya suldaan aadan tifow ayaa la dardaarmay qabaa'ilka soomaaliyeed isagoona ugu digay inay ku degmin qandaraaskan marba wejiga loo sameynayo waxaa kaloo la hadlaa qabaa'ilaadka soomaaliyeed oo lagu adeega rabo oo marba magac iyo weji loo keenayo war ninka weji kasta kuula imaanayo qorshihiisu waxa waaye asaga lacagou soo qaatay qandaraasoo ku jiraa wiilkaagowna rabaa inuu ku meel maro ouna mushahar ku qaato oo guryo ku dhisto ma ku xisaabtamaysaam nia inaad xisaabtantaan idinkaala idinka rabaa ilaahay ka baqa qabaa'ilaadka soomaaliya adduunkiina idinka badan haddaad diinta u nusreen kartaan u nusreeya waa u nusreen waysaane mujaahidiinta yaan la dhibin ilaahay ka baqa iskaga leexda raggay iska dhicinayaan raggaasi ayaga u dhexaysaa xisaabtan raggay la xisaabtamayaan raggaasna waad ogtihiin xaqiiqatan in maanta ayaga iyo dadkan ay waxba ka dhexaynin waad ogtihiin sabab yay yay mar kasta u qayldirsanayaan maraykan yaa hawada ka waardaynaa maraykan suldaan cabdideeq ayaa dhankiisa la hadlay waalidiinta dhalay ciidamada maalin walba lagu leynayo furimaha dagaalka inay isaga baxsadaan waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo wiilashoodii iyo walaalahood maalin walba laxadahayo caqliga laga sabanahayo oo meel bacaada inta la geeyo maaragtay afka ciidda loo gelinahayo marka horena lagu wadahayo inay kitaabka ilaahay maaragtay duminayaan ummadda soomaaliyeed ha ka foojignaato ilaahayna hooga cabsato qofkaan ilaahay ka cabsanayna wuxuu yidhi ninkii ilmo juulaasow haddiina ilaahay u tukanayn sicihiinna u tukada qofkaan ilaahay cabsidiisa aysan ka ahayn oo soomaaliya xataa wiilkiisii uu barbaariyey oo waxbaray oo soo koriyey oo rabay inuu manaafacadsado waxa weeye ha kala soo baxa meesha dulliga ah oo maaragtay uu rag caratuur ka dhiganahayaan meeshaas waxyaalaha ka dhacay ilaahay subxaana wa tacaalaha baa ku mahadsan mujaahidiintana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala haydin xifdiyo ugu dambeyn nabadoon ku-firdiid ayaa baaq u jeediyey ciidamada dowladda federaalka ee lagu leynayo furimaha dagaalka waxaa la yidhi nin soomaaliya inta loogu tago ciidaan soomaali ahayn laga horkeena guulka keeni mayse aynu ayaga isku jabin go-aankaasaa la qaatay in soomaalidii bar inta la jabiyo barka kale laga horkeeno marka arrintaas waa arrin aad iyo aad u xanuun badan waxaan aad iyo aad ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa in arrintaa la fahmo in wiilasha la qabto wiilashan yaryarkaa in la qabto war waa inaad soomaaliya ay fiirisaan wiilashan iyaa u dariirayaan maxaa dhiigooda ku daadanaya war ninka dalkiisa iyo diintiisa iyo sharafkiisa difaacaya waa la gartay ilaahay baana amray militari soomaaliyeed war ma hadalkaasaa na qanciyey maraykan baa annaga dalkayaga difaacaya oo inta murasaday naga noqotay soomaaliya marka soomaaliya waxaan la leeyahay oo siba waalidiinta waxaan leeyahay war nif walba oo ilmahaaga ka kaxaysa meesha war hoogga iyo dhaxal la-aanta idinku dhacaysa so uma jeedaan oo dhinac walba ah dowladda federaalk ayaa fashil iyo guuldaro ka dhaxashay duulaankii ay ku iclaamisay kitaabka allaah iyo mujaahidiinta difaaciisa iyadoona hadda ciidamadeeda lagu laynayo fariimaha dagaalka dadweyne fara badan oo ku dhaqan degmada saako ayaa habeenkii xalay goob fagaara ah ku daawaday filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kuwaasi oo laga soo saaray dagaaladii galcad iyo budbud waxaa ka waramaya muudey boqolaal dadweyne oo ku dhaqan degmada saako wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa xalay daawaday labadii filim ay soo saartay alkataa'ib kuwaas oo ay kala ahaayeen isdaarkii galcad iyo kii budbud ee ciidamada xarakada al-shabaab cagta ku mariyeen ciidamada dowladda federaalka isdaarka ugu horeeyey ee bulshada reer saako ay daawadeen wuxuu ahaa kii degmada galcad iyaga oona aad ugu riyaaqay jabka xooggan ee ciidamada dowladda dhabarka loo saaray shucuurta dadweynaha ayaa sidan ahayd mid ka mid ah dadkii daawanayey oo codbaahiyaha qabsaday ayaa ka hadlay ereyadii xasan gurguurte ku tilmaamay in ciidamada al-shabaab inay yihiin malaay biyaha ka dhammaaday inuu yidhi al-shabaab waa malaay biyihii ka dhammaaday soomuu dhihin hadyaa biyihii ka dhammaado meeshii yaan ya allahu akbar kii kale wuxuu yidhi al-shabaab way tageene kaale iyo qoryaha soo aruursada yaa qoryihiisa la aruursanaya hadda allahu akbar allahu akbar
daawashada labada isdaar ee lagu soo bandhigay degmada saako oo ay ka soo qayb galeen dadweyne isugu jira rag dumar iyo caruur ayaa inooga warbixiyey dareenkooda ku aadan filmaantii ay daawadeen filanka aadkii aad macnaha xiisaha ulahaayeen daawaday wuxuu ahaa midka galcad taas oo macnaha lagu soo bandhigay fashilka maraykanku kala kulmay soomaaliya sidoo kale ciidamadii caloosho shaqaystayaasha ahaa oo maraykanku uu soo karaystayna wixii ku dhacay ee kullii filankan ka aragnay ilaahay ku mahadsan mujaahidiintana waxaan leeyahay xilli kasta saas iyo si ka daran haloo laba jibaara howlgallada aad ku beegsanaysaan cadowga ilaahay oo u horreeyaan murtadiinta intaas kadib muudeeyow filanka markaan fiirsaday waxaan macnaha ii baxay oon rabaa insha allahu tacaala in anigan dhankayga kaga darsada geraar geraarka kullii insha allah waxaa waaye marka marka hore macnaha waxaa waaye guusha iyo maarata farxadda markii adig aad dareentid macnaha adoo gabay aadan garanayna laga yaabaa in macnaha isla markiiba waxay ku soo tuuraan marka waxaan leeyahay marka hore reer galgaduud haddaan u gala geeraarka kooda garab yaalla gabay waa guul iyo geesi xoog badane galbeed iyo gadaal laga tirshaa gobollada idile garab weeye guushiisa ninkii gees u fiirshaaya intaa geeraarkan ku hadli jiray iyo gabayga guushiisii dheh gabay maan gelin iyo geeraarna weligeeye guul baa igilgisho geeraarna iga keentay garmadow baan ahoo rabbigiisa garab siiyey intaa geeraarkan ku hadli jiray iyo gabayga guushiisii dheh gurguurtiye intay garab wadaagaan dheh gaadiid kay wateen iyo geeshka gaalaad galcad markay guux iyo gaardis ku gaareen dheh innagana hiraag iyo guux la guurnaaba sidii aarka guda ridada guudka ma kaga boodnay gaadiidkay wateen gaardis ma ku fuulnay geeshkay wateen goorac ma ku boobnay maadada koowaad waxaan ka hadlayaa xasan gurguurte xasan gurguurte wuxuu ahaa wuxuu yidhi malaay al-shabaab haddii malaay maxaan ku idhahdaaye biyo laga bixiyo ma noolaan karaa xarakada mujaahinta al-shabaab hadda iyo joor way noolaan doontaa waxa malaayga biyaha macnaha laga bixiyo oo noolaan waayin waa asaga galcad waxaad aragtaa maanta filinka filan cajiibla ayuu ahaa xarakada mujaahinta al-shabaab had iyo goor waxay macnaha dadaal ugu jirtaa inay soo saarto filmaanta dadka bulshada soomaaliyeed oo laga qabsaday maxaan ku dhahday maskaxda khaasatan dadka muqdisho ku nool ugu dambayn haweenkii ka soo qaybgalay daawashada labada filim iyaguna ah ka warramaya sida ay u arkaan hasiimada ku dhacday ciidamada dowladda federaalka maasha allah aad- aad ayaan uga faraxay walaalaha mujaahidiinta gacantooda guul allaha ka dhigo waxaa meeshaan fariin ugu diraa murtadkii garguurata ahaa garguurata garaad laawa hadal gaaban iga gudoon gobayga aan ku wadana geeskaadii aysimarin gurbaanta laguu dhiibay oo kuugu xihan garbaha raggii garanaya waa soo garaacawe goo'ihii cabdulaahi iyo kuwii gaal raac adna sidiisoo kale geeri baa ku sugi allaahu akbar allaahu akbar ilaahan had iska leh waan fiirsanay waan daawanay gaalada sideedaba iyo murtadiinta marka ugu horeysaba kibir iyo saqarqaad ay kusoo galaan wilaayaadka islaamka marka horena ayaga marka dambena ayaga oo dulleysan oo jabay ayay ka baxaan ilaahay ayaa mahad iska leh allaahu akbar ilaahana sii guul gargaarka allah iskale gaala lagama helo gabannadeeno xilligaano mayaa lagama gayiga ka geesba gees gaal ayaa fadhiyo
warkii subaxnimo oo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa nagaa intaa